kulan wacan dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka aqoonkaal oo ka mid a toddobaadlayaasha ka baxo himila f m islamarkaana aan diiradda ku saarno mawaadiicda la xiriirto aqoonta iyo kobaca garaadka dhegeystayaasheenna toddobaadkan waxaan kusoo qaadan doonaa barnaamijka xarfaa laba dhaca inta badan waa ku dhibadan yihiin caro iyoiyo caro ma kala saari karaan bare iyo bare oo kale ma kala saari karaan oo ay xarafkaas laba dhacaya ereyga bedelaya oo xuruuftii laysku qaldaayo gaadii iyo diilagurakacdii waadii iyo kow iyo labaatanka febraayo maalinta loo asteeyey afka hooyo waxaan barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa caqabadaha baraha bulshada ay ku hayaan af soomaaliga taariikhda qarada weyn afkeennii ka qatanaa qayaha uu leeyahay dunida ka qarsanaa qorax baa u soo baxdo mugdigii ku qoofila daahii ka qaade qalinkaaga ii dhiib ereyada aan kuu qoro qumaati uga bogo fartii qalaad ha moodin carabku qaldi maaye sidii caana haw qurquriyaa murtideennii quusatee qaawanayd quruxsamaa sumada loo qalqaaliye lagu qoray qumana maantuu qabweyniyo qosolku ii xalaal yahay maanku ii qabooba qalinkaaga ii dhiib ereyada aan kuu qoro qumaati uga bogo farti qalaad ha moodin carabku qaldima soo saaruhu waa anigoo cali ah mar kale iyo barnaamijka aqoonkaal
hoodi hoodi hoodeen aw qasin bal soo dhaf oo waa maxay dufankan aad odayga ku dhoobaysid aw qasino waa xabadu sawdo waxaan odayga ku dhoobayo ee u kaadi halkeed ka keentay mardaadi waxaan ka soo iibiyey warshadda xabatu sawdada ee alfajri mara waaxid waa asiibtay waa warshadda xabatu sawdadeeda la hubo aadna loo mahadiyey ee ilaa iyo ciribta u gaarsiyey odaga aabow jilbaha tawahadda iyo diilinta ilaa cirbaha iga gaarsiiy khayr allaha ku siiya aabo waan ku socdaaye u kaadi odaygu naf jecela khayr allaha ku siiyo
aniga carruurtii iyo xaaskiiba markaan mardaadiyow u meeyey biririx waa caafimaadeen sirtuna waa dawada ku dhex jirta xabad sawdada ee nabigeenna nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ha ahaatee uu u sheegay ummaddiisa in ay daawo u tahay cudur kasta marka laga reebo gabow iyo geeri awqaasina waa xabad sawdo keliya maahane sidoo kale alfajri waxay noo diyaarisay dawadhireed loogu talagalay daweynta bawaasiirka infekshanka umusibiyaanta macjuunu nisa al ashfiya asabca casal almacida casal alrabwa kaniiniyaasha labayg iyo muntaliin oo ah kuwo aad ugu wanaagsan lafa xanuunka iyo dhabar xanuunka oo xaggay ku taallaa warshadda alfajri warshadda xabatu sawdada ee alfajri waxay ku taallaa suuqa bakaaraha inta u dhaxaysa sarta calidheere iyo suuqa khaliifa haddii aad ku sugan tahay gobol degmo iyo tuulo dalabkaaga usoo dhiibo warshadda xabad sawdada ee alfajri waa lagu soo adeegayaa adigaoo goobtaada jooga aabo taleefonka noogu qor kala xiriir taleefoonada kale ah eber lix hal shan siddeetan iyo siddeed soddon iyo kow soddon iyo lix ama eber lix hal shan siddeetan iyo toddobo afartan iyo saddex soddon iyo sagaal
hagaagaynu gudaha usii galno barnaamijka sanad weliba waxaan dunida aan ku noolnahay ka dhaco munaasabado kala duwan oo lagu xusayo ama loogu dabaaldegayo maalmaha taariikhiga u ah dadweynaha kala duwan ee ku kala nool dunida aan ku noolnahay waxaa jiro maalmo u gaar ah diimaha dhaqanka taariikhda dalka as-aaska ururo astaanta maalmaha horumarinta qowmiyadaha dabaaldegyada maalmaha xurriyadda ee waddanku uu leeyahay iyo xuska munaasabadaha gaarka ah ee dadka oo dhan ka wada dhexeeyo sida maanta oo kale oo dunida ay u astaysay maalinta afka hooyo oo ku beegan kow iyo labaatanka bisha febraayo maalinta caalamiga ah ee afka hooyo waxaa laysku raacay shir caalami ah oo ay qabatay hay-adda yunesko bishii nofembar ee sanadkii kun iyo sagaal boqol iyo sagaashan iyo sagaalkii wixii ka dambeeyey sanadkii labada kun ayaa la bilaabay in maanta oo kale caalamka laga xuso maalinta afka hooyo soomaaliya waxaa laga xusaa maalinta afka hooyo bisha janaayo kow iyo labaatankeeda iyadoo la xuso sanad weliba wixii ka dambeeyey sanadkii kun iyo sagaal boqol iyo saddex iyo toddobaatankii markaa oo ahayd markii ugu horreysay oo soo baxo wargeys afka soomaaliga ku qoran waxaa sidoo kale maalintaasi ay ku beegan tahay markii manhajka lagu qoray afka soomaaliga afkeennu waxa uu ku jiraa afafka loo cabsado waayo in ka badan saddex milyan oo soomaali ah ayaa dibadda aaday markii dagaalka sokeeyey uu dalku ka dhacay waxaana khatar ku jiro carruurta ay dhalaan oo laga yaabo inaanay ku hadlin af soomaaliga gudaha dalka waxaa farta soomaaliga haysto dhibaatooyin kala duwan xilligan dhammaan iskuullada iyo jaamacadaha dalka waxaa wax lagu dhigaa afaf qalaad arrintaa oo soo bilaabatay markii dowladdii dhexe ay burburtay balse arrinta ugu daran waa soo ifbixi tiknolojiyadda iyo isticmaalka baraha bulshada oo caqabad weyn ku noqotay afka iyo jiritaankiisa dadka qaar ayaa aaminsan arrintaasi markii la qorayay af soomaaliga inaysan jirin tiknolojiyadda haatan la isticmaalo taana ay keentay in la waayo qalabka qaar magacii soomaaliga loogu bixin lahaa haddaba waxa ay ka dhigan tahay maalinta afka hooyo sida uu ku bilowday qoraalka af soomaaliga caqabadaha ka haysto af soomaaliga dhallinyarada isticmaasho baraha bulshada iyo waddooyinka looga hortegi karo dhibaatooyinka ku soo wajahan afka waxaa ka sheekeynaya abwaan cabdulaahi macalin axmed timacadde bismi illahi raxmaan raxiim horta wax waliba oo dunida jira waxay leeyihiin maalin loo asteeyo oo la bilaabo marka maalintan waxay ka dhigan tahay maalintii aas-aaska ama dhidibada loo taagay farta soomaaliga qoristeeda marka la yihahdo ama hindisaheeda sababtay tahay dad badan ayaa horey isugu dayay ilaa iyo xilligii dowladdii talyaanigu ay maamulaysa dalka dad badan oo khubara ah oo aqoon-yahanaa oo soomaaliyeed ayaa isku dayeen inay fartii ay qoraan oo far la akhrin karo oo bulshadu ay leedahay soomaaliyeed wadanku uu leeyahay in la qoro taasina waxaa keentay in lagu guulaysa waayo oo luuqado kala duduwan la keeno ilaa markii dambe xilligii dowladii kacaanka oo madaxweyne maxamed siyaad barre uu guddigii dib isugu yeeray ee uu yidhi waa in la helaa oo muhiim ay tahay in far soomaali qoran loo helo dadka wax lagu qoro iyaguna mataqaanaa iskuullada ina looga faa'iideeyo taasaa markaa iskuday fara badana la sameeyey ayaa lasoo saaray qoraalkan farta soomaaliga xilligaas oo markaas qoraalkeedii la dejiyey kabacdina loo geeyey baarlamaanka iyo diila kuran loo codeeyey oo layidhi fartan aan qaadanaynaa sidaasna lagu hirgeliyey aduu bilooyin kadib cid kasta afka ay ku hadasho ayay ahmiyadda siisaa dunida oo idil maxaa soomaaliya u diiday ama dadka soomaaliyed u diiday inay diiradda saaraan oo ay ahmiyadda siiyaan afkooda su-aashaas waxay la tahay jawaabteedu maadaama farteenna ama inta xorriyadda aan haysanaa ayba yar tahay haddana wakhtigii farta la qoray ee muddo ay qaadatay dhowr iyo toban sano ah intii markaa dowladdu ay jirtay ayaa isticmaalka fartu uu ku koobnaa oo madaarista iyo iskuullada iyo laga dhigi jiray iyadoo luuqado kale markaas ay barbar socdeen oo horey wax loogu baran jiray marka waxaa keenaya isticmaal yarida waayo dadkii markaas yaqiinay markii burburkii dhacay kabacdi luuqadiina meesha ayay ku burburtay cid dhigaysay ma jirin cid sii wadana ma jirin dadkii yiqiinana waxay uga soo hartay oon keliya ku hadal intii ka dambeeyey oo dhallinyarada ahay ama jiilkii ka dambeeyana waxay la jaan qaadeen hadday iskuulle iyo burburkii iyo wixii bay la jaan qaadeen markii iskuulle kale ay abuurmeenna luuqado kale ayaa maaragtay wax lagu wax lagu baraa la yidhi af soomaaligii sidaasu markaas uu ku lumay isticmaalkiisii luuqaduna mar haddii isticmaalka uu ka lumo iyaduna way luntaa oo hadalkeedii aa gabaabsanooda eryo badan oo cusub oo soo kordhaa jira oo hadda dadkii hore aysan aqoon oo dhallinyaradan hadda ay la yimaadeen marka taas ayaa loo aanay karaa inay yaraatay eh, luuqadii soomaaligu isticmaalkeedii wakhtigaan haatan joogno muqlo tahay afka soomaaliga in ay ka hiiliyeen dadkii lahaa oo luuqado kale ay ka jecel yihiin way jirtaa oo waa kuu sheegay dhinaca waxbarashada ayaa luuqadda laga dhisaa oo intaasoo maado xilliga annagu hadda aan iskuullada dhigan jirnay labiiyo toban maadaan dhigan jirnay maadada carabiga diinka iyo ingiliishka markii laga reebo carabiga diinka waxaa laisku dhihi jiray tarbiya iyo ingiliishka markii laga reebo inta kale soomaaliya lagu qaadan jiray marka toban maado aad soomaaliya ku qaadanayso waxaa weeye waxay kutusaysaa in luuqadii aan in luuqadii aanay kaalumaynin oo aad qoraalkeedii iyo gacan kuhaynteedii iyo kuhadalkeediiba iyo saxdii ereyadii saxdooda laftirkoodii ay kuu sugan yihiin markii lasoo gaara burburkiina luuqadihii waa la bedelay luuqado ajnabi iyo manaahij ajnabi ayaa ummadii dhalinyaradii ama iskuuladii laga dhigay taasina waxay keentay in luuqadoodii ajnabiga ay kor u kacdo tii soomaaliguna ay hoos u dhacdo weliba isbarbardhig wax la yidhaha ayaa jiray markii hore waxaa lagu daatay luuqadda carabiga oo madaarista lagu dhigayay iyadoo dhinaca maaragtay laysxijinayo carabta wixii ka dambeeyey haddana ingiliishki baa yimid carabigii waa laga tegay oo waxaa laga dhigay caqabad iskuullada mar haddaan carabi ingilish aan lagu dhigaynin ardaydii way imaan weysay sidaa darteed waxyaabaha marka keenay inay ama dib u dhacdo ama ahmiyad loo sii waayey waxaa mas-uuliyaddeeda xataa qeyb ku leh macalimiintii markaa madaarista furaysay oo islahaayeen af soomaaliya waxba laguma baran karo waxna ma horumar laguma gaari karo sida darteed oo inaan caalamka aan la soconaa la jaan qaadnaa taasina waxaa keentay in luuqadii ajnabiga la horumariyo tii soomaaligana dib loo dhigo baraha bulshada inta aad ka war hayso saameyn ceynkee ah ayay ku leeyihiin isbedelka ama dhibaatada ku imaatay afka soomaaliga Eh, waxaan ognahay tiknolojiyadu mar walba way horumartaa xilligii anagu aan wax baranaynay ama dadka intoodaba ay wax baranayeen tiknolojiyadan ma jirin hadda oo ay cusub tahay labaatankii sano tobankii sano u dambeysay ayay inta badan kor usoo kacday dhallinyarada markaa tiknolojiyada ku da-da ahaa ayaa inta badan waxay bilaabeen inay isticmaalaan baraha bulshada iyo waxyaabo badan oo internet iyo waxaas ay galaan iyagoo markaas luuqadii ama eh, wax ku dhigi lahaayeen aan aqoonin oo inta badan aa arkaysa masaydku u imaanaya haddana jajaban oo xuruuftii laysku qaldaayo gaadii iyo dilagure kacdii waadii iyo mataqaana ba'dii ja-dii iyo laysku qaldaayo Eh, inta badan marka markii ay dhib ku noqoto waxay isticmaalaan ereyo gaagaaban oo ay soo kokoobaan oo ay ka jarayaan xarfihii shaqaladaha shaqalka iyo shibinaha xataa ma kala garanayaan Eh, iskuullada hadda waan joognaa haddii la yidhahdo waa imise xuruufta alifbeetada soomaaligu ma ka jawaabi karaan iyagoo fonfoor fadhiya ayayna ka jawaabi karin xataa oo aan weydiinay marka oo shaqalka iyo shibinaha in loo kala saaraa sababtu tahay ardaygii isagoo nin weyn ah oo aan hore iskool usoo galin ayaa secondary la fariisinaya oo laleeyahay ninkan waa weyn yahay ilmo yar lama dhex fadhiisin karo marka xaguu ka bilaabaya casharka sabuuradaas ku yaalo koobiyeynaya maba qori karaba marka goormuu baranayaa xarfaa laba dhaca inta badan oo ku dhiban yihiin oo laban laabma inta badan caro iyo iyo iyo caro ma kala saari karaan Eh, cidi iyo iyo ma kala saari ma kala saari karaan iyo ereyasa ereyada laba dhaca Eh, bare iyo bir iyo bare oo kale ma kala saari karaan oo ay xarafkaas laba dhacaya ereyga bedelaya sidaa darteed eh, baraha bulshadu aad iyo aad ay waxay qayb uga qaadatay burburka aqoonta ama barashada farta soomaaliga markii loo eego dhalinyarada iyo Een, waayahay dhalinyarta qaarna waxay sheegaan abwaani inay madaxdu laftirkooda ay u bilaabaan ay luqad ajnabi isticmaalaan halkii ay isticmaali lahayn luqada soomaaliga oo nadiifka marka madaxdana waa loo tiri karaa soo madaxda waa loo tiri karaa madaxdu waa kuwe waa kuwii labaatanka sano burburka ku dhex jira waa maana nin sideetan jira oo hadda madaxa ma jiro waa dhalinyaradii labaatanka sano soo waxbarata waaye nin marka aan af soomaaliga si fiican u aqoonin waxaa ku qasbaysaa inuu af ajnabiya isticmaalo oo markuu khudbo jeedinayo ereyadiisa inta badan ay isaga jiraan maarat marka iyaga laftirkooda waa loo aanay karaa waxaa waaye sababtay tahay ee, ratiga dambe ratiga hore sanqaadkiisuu leeyahay ninkan ee, madaxda ah oraahda iyo waxa uu sheegayo ayaa ardaygu hadhow maaragtay waxaa ka garanaysaa macalimiinta markay wax sharaxayaan inta badan ama seminaar la bixinayo isagoo af soomaalku baxayo haddana inta badan english oo ay ku qabanayaan marka in badan laga yaabo inay fahmi waa inay fahmi waayaan oo dadkii hore ah laakiin dhallinyarada yaryarka ah ay fahmayaan ogeysiis ogeysiis xarunta daweynta iyo qalliinka indhaha dhagaha iyo maqaarka ee saacid waxay ku wargelinaysaa dhammaan ummadda soomaaliyeed iyo macaamiisha gaarka in xaruntu ku diyaarisay qalliin indhafiiqis oo lagu gelinayo baliil casriya waxaa kaloo aad ka heli kartaa saacid i and ear center kombyutar casriya oo lagu baarayo cudurrada indhaha sida cabirka dareenwadayaasha indhaha cabirka biyaha indhaha gala sixidda aragga iyo dhammaan cudurrada ku dhaca indhaha iyo dhagaha sidoo kale waxaad ka helaysaa okiyaalaha aragga kuwa xaragada nooc kasta iyo qalabka dadka dhagaha jiga muddo kooban qalliinka indhafiiqistu waa lacag la-aan isdiiwaangelintu waxay ka socotaa xarunta daweynta indhaha dhagaha cunaha iyo sanka ee saacid qaybteeda koowaad oo ku taala bakaaraha wadada horumarta dabaqa maalintaajir kasoo horjeedka dabaqa tagno ee isgoodska sarifyaraha qaybta labaad ee xarunta saacid waxay ku taallaa kilomitir for isgoodska taleex kasoo horjeedka premier bank wixii faahfaahin intaa dheer fadlan kala xiriir telefoon nambarada eber lix hal shan konton iyo afar siddeetan iyo toddobo lixdan eber lix hal shan sagaashan iyo sagaal sagaashan iyo shan siddeetan iyo siddeed ama eber lix hal shan siddeetan iyo siddeed siddeetan iyo sagaal afartan iyo afar fiiro gaara maalinta arbacada fiisatada ilmaha yaryar iyo ardaydu waa lacag la-aan haddii baraha bulshada si tulmoon ama wanaagsan loo adeegsado ma kula tahay ay caawin karaan afka soomaaliga inuu horumar wanaagsan gaaro Eh, aada iyo aad ayaan maaragtay anigu rid- aanu maaragtay aanu iyadaa way caawin kartaa sababtay tahay waa haddii ay yaqaano qofka adeegsanaya oo ereyadii qoraalkii adeegsanaya hadduu isagu barto way caawin kartaa sababtay tahay isbedelaa ku imaanaya eh, luuqadii hadalkeedii iyo qoraalkeedii intaba marka hadday si wanaagsan u isticmaalaan way caawin karaan laakiin aawe qur-aan alfka habaaba albaqara kama tooso arrintu sideeday ku soconaysaa wax ka bedelaya haddaanay jirin oo maamul dawliya oo manhaj eh, caadi ah waxa waaye isbedelkaas waa yaraanaya laakiin haddii dhallinyaradu ay ka dhigaan si caadi ah ama ay isku dayaan xataa waa caawin karaan leeyahay waaya waan sidaas sheegtay afka soomaaliga haatan wuu liitaa dhalinyarutu ma yaqaaniin xarfaha labalaabmo sidoo kaleeto xarfo ayay isku qaldaan sida ga iyo ka sidaad sheegtay sidee ayay kula tahay inuu kusoo kaban karo afka soomaaliga wadiiqada aad is leedahay waa lagu soo celin karaa anu waxaan isleeyahay horta qof walba oo raba inuu adeegsado luuqadda isagaa laga rabaa inuu hagaajiyo Eh, waxaan leeyahay dadka inta hadda maaragtay ama horay mm, hore u batay mooyaane dadka hadda soo koraya ama dhallinyarada soo baxaysa ama iskuullada ku cusub ayay u badan ayay u fiican tahay eh, in maaragta laga dhiso dhiiska ugu hooseeya af soomaaliga Eh, taasoo marka dadaal dheeraada u baahan haddaan tusaale ku siiyo iskuullada laga dhigo magaalooyinka maadada soomaaliga macalin takhasus uleh looma dhiibo macalinka ta- suugaan ah waxaa arkaysaa dugsi sare oo foonfoor ah oo suugaantiisii loo dhiibayo macalin tarbiyo lele macalin siday meesha ugu taallo u dheh magarad meesha macaani badanaa ku jirta ereyad banoo qaldanaa jira oo xataa qoraalada maaragtay kombyuutarka qofka qoraya ninka kombyuutarka qoray waa nina af soomaaligii laftirkiisii aan aqoon marka dhibaatadu hoos ayay maaragtay guniguntay ka tolantaa halayidhi ardada bayska ugu hooseeya haddii laga soo dhiso oo macalin maadadaas yaqaana loo dhiibo naxwaheeda iyo iyo mataqaanaa inta badan oo af soomaaliya waxaa ka buuxa mahmaaha ka buuxa murtiyaa ka buuxda gabayaa ka buuxa oo adag weliba macalin aan dhigi karin ama aan fahmi karin ama ereyga erorka meesha uga jiro oo ka khaldan yahay aan kasixi karin haddii loo dhiibo oo iska dhex ay tahay ardaygaas meeshiisuu jooga hadeer taasaan kuwo fonfoor aan haynaa oo aan laga yaabo xataa magaciisa inuusan dhammaystiri karin ee qoraal iska daa ama hal beyd oo uu- oo qore iska dhaafay marka dhibaatadu waxay ka taagan tahay hoos hoos haddii laga soo unko oo inta dambe la daba qabto waxaan filayaa inay wax weyn ka tari doonto insha allah Ee, laakiin xilligii ama dowladdii hore waxyaabaha noocaasa ama munaasabadaha noocaasa wax weyn ayay sii jirtay sababtay tahay ummaddu ay dhan waa ka wada hadlaysa duruusii o dhan waa lagu wada dhigayaa Ee, waa loo diyaar garoobayaa maalintaas farta la qoray wanaageedii iyo xuskeedii iyo nashaadaadkii ka dhacay intaasoo abwaanaha suugaano ka tiriyey gabayo iyo heeso iyo geeraanro intaba marka hal xabo oo ka mid ah waan soo qaadan karnaa xasan sheekh muumin hees uu tiriyey taariikhda qarada weyn afkeennii ka qatanaa qayaha uu leeyahay dunida ka qarsanaa qorax baa u soo baxdo mugdigii ku qoofila daahii ka qaade qalinkaaga ii dhiib ereyada aan kuu qoro qumaati uga bogo fartii qalaad ha moodin carabku qaldi maaye sidii caana ha qurquriyaa murtideennii quusatee qaawanayd quruxsamaa sumadda loo qalqaaliye lagu qoray qumana maantuu qabweyniyo qosolku ii xalaal yahay maanku ii qabooba qalinkaaga ii dhiib ereyada aan kuu qoro qumaati uga bogo farti qalaad ha moodin carabku qaldi maaye sidii caanaha qorquriya sidii caanaha qorquriya heesaas ayuu sameeyey wuxuuna ku ishaarayaa in haddii la kuran yahay fartanii haddii la qoray mugdigii iyo da iyo wixii ku aadanaa uu ka faydmay laga qaaday iftiinka uu soo baxay qalinkaaga iyo dhiib ereydaan kuu qoro sababteed af soomaaligu ma leh shan erey saddex erey afar erey oo isku wada hal erey ah ama kabitaal ah oo isku xiga ama eh, xirfaan shaqalada oo isku xiga ma leh tusaale beauty oo kale waa b e a u t y marka afso- saddex eray shaqal oo isku mid a af soomaaligu ma leh afar isku xigta waa dhici karta laakiin hamsa udhexaysa oo inta badan lagu kala celiyaa labo ahaa gadaalna laba way jiraan oo ku dhammaada arfaha inta weyn oo kale iyo dayr oo kale laakiin markay dhexda ayay ku jiraan ma leh sky a arkaysa dry a arkaysa oo saddex eray oo keligiisa fiisigiis a arkaysa oo afar eray oo waaweyn isku xigaan aan xarf u dhexeen marka xuruufta lagu qoray qumana uu leeyahay marka carabka haaqaldima sida caanaha u qurquriya uu leeyahay wuxuu ku ammaanaya farta ayuu ku ammaanayay abwaanku waxaa jiro akademiyada fanka iyo suugaanta oo dadaalo badan ugu jirto sidii afka soomaaliga een, loo ilaali lahaa qiimihiisa iyo wanaagiisa dadaalada ay akademiyadu gelinayso afka soomaaliga bal een, naga sii wixii aad wararka haysatay Eh, dee horta akademiyadu waa wax dhama loo sameeyey af soomaaligaaba loo sameeyey in lagu ilaaliyo in lagu dhowro in lagu tafaftiro in lagu kaydiyo waxalla wixii markaas uu u baahan yahay afku eh, ayaa loo sameeyey sideedaba marka ilaalintii fankii dhaqankii iyo suugaantii ayaaba loo sameeyey dadaalada inta badan ee wadana way ka mid tahay Eh, inta badanna waxay la shaqo wadaagtaa wasaaradda waxbarashada ayay la wadaagtaa marka waxyaabaha inta badan iyadoo ay soo diyaariso wasaaradda loo keenaa wasaaradduna way maarata gudbisaa inta badan eh, hadda oo kale manaahijta oo kale markii la qoro waa iyagaa loo gudbiyaa waa soo tafaftiraan kabacdina waa lasii gudbiyaa dadaalada hadda ay wado waxaa ka mid a inay maaragtay manaahij lasoo saaraayo oo la rabo in maaragtay manaahijtan ajaanibta lagu bedelo dadaaladu way jiraan eh, wayna socdaan marka waana hay-adda keliya oo markaas u taagan ilaalinta maaragtay afka soomaaliga iyo dhaqanka iyo intaba marka insha allahu tacaala waxaan rajeynayaa inay wax ka bedelmaan xiliyada soo socda haddii ilaah idmo insha allah ugu dambeyntii abwaane een, xalka waxa uu ku jiro iyo taladaada ugu dambaysa Eh, xalku waxa weeye shicib iyo dowladba in af soomaaligii sidii loo baran lahaa loo ilaalin lahaa jiilka soo socda ayaa inta badan ku intifaacaya iyagaas loo gudbin lahaa oo aan af soomaaligii aan laga dhigin mid luma mid laga doorto luqado kale ajnabi ah Eh, ardayda waxaa arkaysaa kii banaanka aada markuu laba sano soo maqnaado isagoon af soomaaligii in yar uu ku hadlaa mooyaane aan aqoon u imaanaya marka waxaa la rabaa in marka hore aada maarata dhallinyarada aada looga dhiso inta badan waxaa arkaysaa daawiriyaasha kale laftirkooda qeyba ka yihiin eh, af soomaaliga jajaban ee ama sii daynayaan ama wax walba a arkaysid markaasa qof kii yaqaanay inta maqlo leeyahay sidaas inuu dhaho ma uusan ahayn inuu sidaas u yira ayay ahayd marka waxyaabahaasoo dhiba- waxaa ra- waxaad moodeysaa bulshada dhan inay afkiiba u baahan yihiin in hadda kabacdi la baro af soomaaliga waxaa inta badan waxaan idhahdaa ma ahana ere- erayada aad ku hadlaysid af soomaaliga midka qoran oo ama hore loo yiri oo sharciyeysan weeye marka insha allahu tacaala eh, taladeeda ugu dambeysa waxa weeye ha la hormariyo afka soomaaliga hana la barto dadka ugu dambe dadka dambe oo hadda yararkaana aad ha looga faa'iideeyaan leeyahay waa mahadsantaha abwaane guud ahaan waa inaga intaa barnaamijkii aqoonkaal oo aan ku soo qaadanay macluumaad kala duwan waxaa soo saaray halkaana ka soo jeedinayay anigoo cali ah inta aan toddobaadka kale ku kulmi doono barnaamij midkaan lacayn ah waxaan idinka tegay bulshadu intifaacsatayo aasaaskuna waa iyada
jaligaadka weyn ayaad kuma sheegino markaad baratada fiici adiyo ummadaadiyo adduunyada haybsata jaligaadka weyn ayaad kuma sheegino markaad baratada fiici adiyo ummadaadiyo adduunyada haybsata
intaadan baan layr cilada anigu kaa tegi lahaa adduuniya aakhiraba ilaysbay ku tahe awlaada ku dara dugsiga awlaada ku dara dugsiga intaad ambalayd cilada anigu ka tegi lahaa adduuniya aakhiraba ilaysbay ku tahay awlaada ku dara dugsiga awlaada ku dara dugsiga haddaynan sama abuurayn bulshadu ma islaxato ixtiraamku daa kaluma haddaynan sama abuurayn bulshadu ma islaxato istiraamku daa kaluma
umii aabbuhu in badan waxay adigoo ilmaa wana ku abaabiyeen markaad orada dhaqaaqdo inaadan bataa u xume umii aabbuhu in badan waxay adigoo ilmaa wana ku abaabiyeen markaad orada dhaqaaqdo inaadan bataa u xume
intaadan baan layr cilada anigu kaa tegi lahaa adduunyo aakhiraba ilays bay ku tahee awlaada ku dara dugsiga awlaada ku dara dugsiga intaad ambanlayd ilaga anigu kaa tegi lahaa adduunyo aakhiraba ilays bay ku tahay awlaada ku dara dugsiga awlaada ku dara dugsiga